sidoo kale waan wada ognahay aniga khaasatan taarikh gaara ilada waan tegi jiray gaalkacyo si joogtaan galmudug intaan la dhisin ka hor gaalkacyo muuqaalka maanta ay leedahay toban meelood haddii loo qobay meel ka mida ma lahayn aniga waxaan gaalkacyo macnaha xarunta maamulka galmudug iyo meesha waxaan tegey hotel macno leh oo la dego oo la seexo karo oo qof yacnii mas-uul ah oo maxaanku idhahdaa wix inaanay ku oolin maantana daaraha dhihine hoteellaha dhihine jaamacadaha dhihine waxa ku yaalla waad aragteen waxaasi dadka dadka cadaada degan ee ximin iyo xeeb iyo dadka dhuusa maxaan leeyahay degan muxuu ahay gaalkacyo ee galmudug waa dadkii isma beddelin waa dadkii laakiin isbeddelku waxa keena waxay tahay maamulka maamul lahaanshaha dawlad lahaanshaha waay dalka soomaaliya waxaan rabaa marka cibrad inay noqoto lagu waayo aragnimo qaato la arko farqiga dawladda iyo dawlad la'aanta leedahay waxaa intaas ii dheeran rabaa dadka labadaa gobol inaan ku bogaadiyo dhinaca dimuqraadiyadda maamuladaas